galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waxaa toddobaadkan magaalada nairobi heshiis siyaasadeed ku wada gaaray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo qaar ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday oo kala ahaa cabdinaasir seyraar maax xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig iyo daahir sheekh axmed kuwaas oo dhammaantooda sheeganayay in ay yihiin madaxweynaha jubbaland ee sharciga ah xubnaha heshiiyey waxa ay isku raaceen in ay aqoonsadaan doorashadii agost sanadkii ka dhacday jubbaland ee lagu doortay axmed madoobe isla mar ahaantaasina khilaafka siyaasadeed la dhameeyo arrintani waxaa gadaal ka riixayey oo aada u taageerayay dowladda kenya oo shirkaasi martigelisay sida ay siyaasiyiinta qaar sheegeen cabdirashiid maxamed xidig ayaa faahfaahinaya sababaha keenay in dhinacyadu ay heshiiskaasi qaataan iyo waxa ay ku heshiiyeen dadka bulshada ballaadhan ee reer jubbaland taageerayaasha meel walba jooga caalamka geesihiisa iyo gudihiisa waxaan rabnaa inaan u sheegno inay lagama maarmaan noqotay in khilaafkaas lasoo afjaro qodobada aada maqasheen lagu heshiiyo dadku waxaa laga yaabaa inay geesinimada iyo howlkarnimada u yaqaanaan inuun dagaal lagu jiro laakiin in nabad la qaato la tanaasula laftirkeedu waxay ka mid tahay go-aan qaadashada iyo mas-uuliyadda sidaasi darteed annagu waxaanu qaadanay go-aanka ah annagoo matalayna wakiilka ah bulshada ballaadhan ee reer jubbaland isbedel doonka ah iyo taageerayaasha faraha badan ee meelo badan kala jooga in khilaafkaasi uu dhammaado jubbaland mid ah wada shaqaynaysa higsanaysa in ay ka gudubto arrimaha badan ee horyaalla in ay aanu qayb ka ahaano horseed ka ahaano kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya horena u sheegay inuu yahay madaxweynaha jubbaland doorashadii sanadkii hore ka dhacday kismaayo oo ay si weyn isaga soo horjeedeen madaxweynaha hadda maamulkaasi hogaamiye axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha dhowaan xilka la wareegay ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa toddobaadkan magacaabay golo wasiiro oo saddex iyo labaatan ka kooban waxaana ka mid a dadka wasiirada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo uu ku jiro axmed macalin fiqi oo loo magacaabay wasiirka amniga ee maamulka galmudug waxaa sidoo kale ku jira siyaasiyiin magac ku leh deegaanada galmudug qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa dowladda soomaaliya ayaa uga digtay ganacsatada dalka inay sare u qaadaan qiimaha maciishadda iyadoo la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan arrintani ayaa imaanaysa iyadoo laga cabsi qabo in sababo la xiriira saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus ay sare u kacaan qiimaha cunooyinka ama ganacsatada qaar ay ka macaashaan xanuunkani wasiirka ganacsiga ee warshadaha dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayaa shir jiray toddobaadkan muqdisho ku qabtay arrintani ka hadlay dowladda soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishana ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iidaysanaya marxaladdan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeynaya waxaana runtii dowladda oo xil ka saaran yahay badqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan sababta canshuur dhaafka loo sameeyena ma ahayn in shacabka soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo wasiirka ganacsiga dowladda federaalga ee soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayuu kaasi ahaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa toddobaadkan muddo kordhin u sameeyey madaxweynaha maamulkaasi cabdixasiis xasan lafta gareen muddo kordhinta ayaa la meelmariyey kadib markii ay xildhibaanada ansixiyeen mooshin la isku waafajinayo muddaxileedka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo madaxweynaha waxaana muddaxileedkaasi lagu daray laba sano hor leh madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen uu xafiiska sii joogi doono aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qeybaha hore ee barnaamijka aad ku dhegeysanayseen madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariiq qorqor ayaa toddobaadkan magacaabay golo wasiire oo maamulkiisa yeelanayo kaas uu ka kooban ilaayo saddex iyo labaatan wasaaradood waxaa ku jira xubno xildhibaano baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ka tirsan qaarkoodna xilal dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo qabtay waxaa ka mid ah taliyii hore ee nabad sugidda qaranka soomaaliya haddana ah xildhibaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ka tirsan axmed macalin fiqi haddaba maamulkani wuxuu kaga duwan yahay maamuladii hore rajo inta la-eg ayay se dadka reer galmudug ka qabaan in maamulkani uu samata bixiyo islamar ahaantaasina dhibaatada deegaanada galmudugga hareysay ay meesha ka baxdo arrimahaasi waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xaadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaanu ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxad naga siiyo sidau u arko maamulkani cusub ee uu qoorqoor ku dhawaaqay gulihiisa wasiirada
bismillah waxaa lagu macnayn karaa in galmudug markaan ay qaadayso waddo ka duwan waddooyinkii hore ugu shaqeynaysay labadii madaxweyne ee isxigay dabcan khilaafaad iyo culeysyo badan baa ragaadiyey laakiin hadda waxaa muuqata in madaxweynaha hadda maamulka galmudug hogaaminaya qorqoor uu bilaabay istaraatiijiyad cusub oo dadka iyo siyaasiyiinta deegaanadaas uu ku qancinaya inay qeyb ka noqdaan wasiirada la magacaabana midaas ayay qeyb ka tahay waxaan lagu macnayn karaa in galmudug hadda u diyaargaroobayso inay hore u dhaqaaqdo oo wadadii waxaa ognahay in maamulkani uu yahay maamul aada maaragtay u degay aan lahayn kaabayaal dhaqaale aan lahayn amni lagu kalsoonaan karo dadkiisana runtii dad aada maaragtay u baaba'san xagga nolol ahaana ay yihiin marka sidaa darteed waxaa meesha ka muuqanayo in dowladda hadda uu hogaaminayo qorqoor in maantay uu abuurayo istaraatiijiyad aakirkii looga natiijo gaari karo dhibaatada hadda deegaanadaas ka jirto macnaha guud oo laga fiirinayana waa midaas sida hadda uu madaxweynaha u gartay iyo dadka deegaankana waxaa muuqda rajo rajadaas ayaa waxay keenaysaa marka in dadka ku nool galmudug ay markaan u dhaqaaqaan waxqabsi iyo isfahan iyo iswaraaleysi maxmed markaan baa la dhihi karaa golaha wasiirada maadaama uu ka duwan yahay golihii hore iyo xukuumadihii hore in deegaanada galmudug hadda ka maqan ee maamulka aanu gacanta ugu jirin ay soo gacan galaan islamar ahaantaasina maamulku uu hana qaado sida muuqato hadda waxaa xubno ka ah golaha wasiirada ama aad sida caadiga la wada arkay in laba xildhibaan oo dowladda federaal ka tirsan ay ka yihiin maaragtay wasiiro taas wasiirada la magacaabayna waxaa muuqata in markaan loo soo xushay in ay galmudug samata bixin karaan waana dadka rajada ay qabaan deegaanada ku nool iyo soomaalida oo dhan sida muuqatana marka midaas waxaa laga dareemayaa in maantay siyaasadda galmudug ay noqotay mid xoog badan oo yacni markaan laiskugu geeyo awood kasta si deegaanadaas loo samata bixiyo waana dad samata bixin kara dabcan deegaanada go-doonka ku jira ama gacanta ka maqan galmudugna dee awooddeeda iyo maaragtay khibradda ay u leeyihiin wasiiradaas qaarkood sida wasiirka amniga axmed macalin faqii horan oo ah agaasimihi sirdoonka qaranka waa shaksi aan is oran karo wax badan oo maaragtay yacni dadaal u geli karaa keliya maaha meelaha go-doonsano oo gacanta galmudug ka maqan waxaa jira qabaa-ilka mararka qaarkiis dagaala oo reemiyiga ah iyo maleeshiyada aan sharciyeysnayn oo si xaddhaaf u buuxdo oo si qabili u abaabulan marka waxyaalo badan baa looga fadhiyaa dabcan inay sameeyaan waana rajo guud oo lawada qabo in dadka laisku duwi doono aakhirkiina galmudug oo muuqato oo mida ay meesha kasoo bixi doonto rajadaasna waa rajada dadka soomaalida iyo reer galmudug iyo kulli lawada filaya kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuur maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martiigu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo